أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaenu jecelnahayo meel walba oo joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafareebka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a dowladda ridada ee imaaraadka carabta oo la sheegay in ay awoodeeda militari kala baxaysa soomaaliya islamarkaana dhaqdhaqaaqyo ka bixitaan ay ka bilowda meelaha qaar barnaamijka ayaan idinkugu haynaa duumo kalluumaysi oo lagu laayahay xeebaha magaalada kismaayo muddo saddex maalmood ah xilli badda ay ka jirto dabayl aad u xooggan isku soo baxyada ka dhanka ah donald trump oo kusii xoogaysanaya magaalada minneabolis xilli dhowaan magaaladaasi ciidanka trump ay ku toogteen haweenay caddaan ah ciidamada mujaahidiinta oo qarax la beegsaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen degmada bardaaleh ee wilaayada baay wararkii ugu dambeeyey iyo khasaarihii ka dhashay ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a dibadbaxyo looga soo horjeedo aqoonsiga maamulka ashahaadala dirarka ah ee somalilan uu ka helay dhiggiisa yuhuudda oo ka dhacay magaalooyinka jilib iyo buulo fullaay ee wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo baay caawa inta badan barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan dibadbaxyadaasi mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeenimo axad ah taariikhduna ay ku astaysan tahay labaiyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faafreebka wararka qodobadiisa oo faahfaahsan dowladda ridada ee imaaraadka carabta ayaa la sheegay in awoodeedii militari ay kala baxayso soomaaliya xilli dhaqdhaqaaqyo ka bixitaan u eg ay ka bilowday meelaha qaar haddaba qodobkaas iyo qodobo kale oo xiiso badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda imaaraadka carabta oo la sheegay in ay awoodeeda militari kala baxayso soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey markii dagaalada culus ay ka bilowdeen koonfurta waddanka yemen isbaaysiga sacuudiguna uu ku soo baxay dagaalada ay soo baxayaan warar sheegaya in imaaraadka carabta uu isaga baxayo soomaaliya ilawareedyo ayaa sheegaya in khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay xukuumadda abudubaay iyo xukuumadda muqdisho imaaraadka carabta ayaa ka carooday tallaabadii uu xasan gurguurte kula saftay isbahaysiga sacuudiga wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda muqdisho ayaa isbuucii hore soo saartay bayaan ay ku taageerayso howlgallada ka dhanka ah imaaraadka ee dalka yemen warar soo baxay waxay sheegayaan in imaaraadka uu qalab milatari kala baxay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso islamarkaana uu hakeeyey qaar ka mid ah diyaaradihiisii soomaaliya iman jiray hogaamiyaha goonigoosadka koonfurta yemen ee daacadda u ah imaaraadka ayaa la sheegay in isagoo baxsad ah uu tagay magaalooyinka muqdisho iyo berbera kadibna imaaraadka uu ku qaaday diyaarad milatari kala shakiga u dhexeeya kooxda xasan gurguurte iyo imaaraadka carabta ayaa sannadadii dambe jiray balse wuxuu sii xoogeystay markii uu sacuudigu dagaalka ku bilaabay wakiilada imaaraadka ee dalka yemen waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa dooma kalluumaysi iyo dadkii saarnaa oo lagu la-yahay xeebaha kismaayo wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in xeebaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolkaasi lagu la-yahay dooma nooca kuwa kalluumaysiga ah iyo dhowr xubnood oo la socday doomaha lagu waayey xeebaha kismaayo ayaa tiradooda lagu sheegay ilaa saddex doonyood kuwaas oo xeebaha ka baxay muddo hadda laga joogo saddex cisho ka hor sida ay sheegeen ilawareedyo deegaanka ah wararka qaar waxay sheegayaan in dabaylaha xooggan ee socdaa ay sababeen in la waayo doomaha iyo kalluumaysatadii la socotay walow wararka qaar oo soo baxaya ay sheegayaan in mid ka mid a doomaha oo faaruq ah ama maran lagu arkay deegaanka kiyunga oo dhaca xeebaha dhulka muslimiintu leeyihiin ee laamu balse kenya gumaysato sare ukac dhanka qiimaha kalluunka ayaa laga soo sheegayaa magaalada kismaayo kadib markii kalluumaysatadu ku adkaatay inay badda galaan oo qaar ka mid ah doomihii galayna la la-yahay ilawareedyo ayaa sheegaya in halkii kiilo oo kalluun ah maanta lagu kala iibsanayay kismaayo lacag u dhexaysa shan dhibic shan ilaa lix doolar taasi oo lagu tilmaamay qiimihii abid ugu sarreeyey ee kalluunka lagu kala iibsado waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa isku soo baxyada looga soo horjeedo donald trump oo kusii xoogeysanaya minneabolis weli waxaa magaalada minneabolis ee dalka mareykanka ka soconaya dibadbaxyada ka dhanka donald trump iyo ciidamada uu u xilsaaray beegsiga soomaalida soomaali badan iyo cadaanka degan magaalada ayaa dhigay dibadbaxyo hor leh oo dareeq kasta ah kadib markii la dilay haweeney cadaana waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada bardaale ee wilaayada bay ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale waxay mujaahidiintu weerareen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay degmada qansax dheere ee isla gobolka bay weerarkaasina waxaa ku dhaawacmay hal murtad xubintiina cabdiwahaab caawa waa inaga intaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka oo caawa intiisa badan aan kusoo qaadan doono isku soo bax ballaaran oo looga soo horjeedo aqoonsiga maamulka yuhuudda uu siiyey midka ashaadla dirarka ah ee somalilan ayaa si weyn uga dhacay wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe fagaaraha macalin aadan xaashi cirow ee degmada jilib waxaa isugu soo baxay kumanaan dad ah kuwaas oo muujinaya sidaay u diidan yihiin aqoonsi ku-sheega yuhuudda ee maamulka somalilan dadkii munaasabadaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقد قال الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وحن ما أنت هلكان يسوقون نمد وحن لغنا واقي ee ay gobollada waqooyi ay ku dhawaaqeen madaxdooda siiba ninka la yidhaahdo cabdiyahuud oo ay yahuudda ay u yeerteen oo ay doonayaan muslimiinta inay gobolladooda iyo qiimahooda iyo xooggooda ku kala jebiyaan haddaana ay dadka muslimiinta oo muwaxidiinta ah ee soomaaliya ilaahay dejiyey oo waqooyi galbeed ilaahay dejiyey marka laga reebo mujrimiinta iyo inta dabadhilifyada waxaannu leenahay arrinkaasi idiin suurtoobi mayo dadka ilaahay lacnaday war mar maanta war subxaana allah war ma haddaan gaaloobi karnaa war maanta dadka yahuud u yeedhanaya war yahuuddu waa hayri almaqduubi calayhim war waa kuwa loo carooday war yahuuddu waa kuwa ilaahay uu nacay war yahuuddu waa kuwa ambiyada ilaahay laayay waxaan la hadlayaa gobollada waqooyi war miyiidnaan garanayn dadka idinka soo baxay yaa axfaada shiikh bashiir wa yaa axfaada abizubayr ayuha soomaaliyuun war aaway tawxiidkii khaybar khaybar yaa yahuud jayshu muxammed hunaa mawjuud hunaysu muxammed hunaa mawjuud
الله أكبر يقول الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إخواني في الإسلام إلهي بان ما أدلنا جل وعلا نقول أرزاقي عقيدة الولاء والبراء ilaahay subxaana wa tacaalaa dadka uu nacdalay ambiyada kuwii laayay ballankii ilaahay oo dhan kuwii ka baxay nicamtii ilaahay kuwii ka kufriyey kuwa ilaahay subxaana wa tacaalaa uu dulliga kor saaray iyo maskanada inaan maanta cizi ka doonanno innagay dulli inagu tahay ayabtaquuna cindahum alciza fa ina alcizata lilaahi jamiica warma waxay cizi ka raadinayaan kuwii ilaahay u cadhooday qadiyaddu qadiyad sahlan ma aha waxay toos u taabanaysaa laa ilaaha ila allah waxaan leenahay walaalaheenna reer waqooyiga waxaad ahaydeen dadka muslimiinta ee bariga afrika ku nool qalbigoodaad ahaydeen indhowr garadkooda ayaad ahaydeen abiriqaalka idinka soo dhex baxay ee yahuud u sujuudahaya ee u nacamlaynaya ninkaasi gayaankeenna ma aha waxaan leenahay taariikhda sharaf baad ku leedihiin taariikhda ilaaliya haddii kale inna taariikha laa tarxam taariikhdu ma naxariisato jaraawiishtii waxaad ku lahaydeen sheekh bashiir ilaa yoomina haadaana waa xusan yahay fa yaa abnaa'a sheekh bashiir baan leenahay qarnigii hadda dhammaaday imaamkiinnu sheekh bashiir baa jihaadka calankiisa idiin siday qarniga maanta bilaawdayna abisubayr baa calanka idiin siga iyo kuwo kale oo tiro badan waxaan leenahay taariikhda ayaan la dayicin gabadhaa guurwaawey wuxuu wadaa ninka cir la yidhaahday arladani waa ardulislaam horay bay u ahayd haddana way tahay gadaalna insha allahu tacaalaa way ka ahaan doontaa saddexda sife aadamaha ilaahay abuuray ugu liita ka u horreeya waa yahuud yahuud maanta dadka la bari maayo iyadaa far waaweyn ku qortay yahuudi waxay tahay ilaa casriga nebiyada ay ku abtirsadaan laga soo gaadho nebi ciise nebi maxamed maantood la soo maro ilaa saacadda aan taagannahay yahuud waxay yihiin iyo waxay sameeyeen iyo waxay galaan iyo waxay gudaan caalamku wuu soo arkay waanu arkayaa waanu arki doonaa inta halaagooda kama dambaysta uu imanayo iyo maalintay dajaal la soo baxayaan dajaallada dhexda kaga biiray reer tolkay yay noqonin dajaalka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idhi maalu aladiina xumiluu tawraati uma lam yaxmiluuha kamahili alximaari yaxmilu asfaara ilaahayna subxaanahu wa tacaala weligood hadayn maayo darama fajara khadara ballanburin badan weeyaan laba shay oo sinfiyo dadka ka mida hadday hagaagaan dadkan way hagaagi hadday xumaadaanna way xumaanayaan waa culimmada iyo madaxda culimmadu way qaybqaybsantay culimo diinta iibiyey culimo cabsatay culimo xaqa ku dhiiran oo u taagan oo xaqa caddaynaya maanta haddaad hargaysa iyo burco aamustaan waa la yahuudoobayaa sidoo kale marti sharaftii halkaasi kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa abwaan cabdiwaaxid gamaadiid arrinta laga soo sheegay gaalka la yidhaahdo cerro ee uu yuhuudda dawladnimo ugu aqoonsaday isna ugu aqoonsadeen waxaynu leenahay arrintaasi qole carfigooday soo saartay qolo carfigooda iyo wanaagooday arrintaasi soo saartay qolena caqliyaridooday soo saartay qolena ceebtooday soo saartay qole carfigooday soo saartayoo carfigu waa wanaaggii mujaahidiinta wanaaggooday soo saartay indheergeradnimadooday soo saartay goortay ka qayliyeen nimankan ay qoriga qaadeen ma dhoweyn maanta kolkay muslimiinta kolba qab weyne ka dul yeedho ayay odhanayaan nimanka mujaahidiinta waxay sheegayaan waa runtooda mar walba mujaahidiintaay garawsii ayay garawsho siinayaan ayay odhanayaan nimanku niman duna weeye waxaanan leeyahay waa ku mahadsantihiin garawshihiinna haysdayicina dawlad weyn baa leediin maanta gaar ahaan soomaali baan ka hadlaya iyo muslimiinta bariga afrika ku nool alla idinkuma qaban inaad daaquud hoos joogtaan horena idinkuma qaban haddana idinkuma qaban gacmo furan gu ku soo dhaha taasi waa iga taa mujaahidiinta carfigooday muujisay qolana caqliyaridooday muujisay nimanka wadaad xumayaasha ah ee intaasoo dhammi ka duldhacay soo balaayiih ee baraarugila ee la soo taagan nimankani waa niman muslina caqliyaridooday soo saartay saaka ayaa meel ay wax ka bilaabaan waayeen markay arkeen iyadoo dhulkii muslimiinta yuhuud looga dabbaal degayo wadaad xumayaashii saaka meel ay wax ka bilaabaan bay waayeen mid mimbarkii ka dusoo ka carara mid iska dabbaal taga mid aamusa mid habartiisa iska ag fadhiistay noqdeen iyo in gaalowda oo yuhuudu sacbiya waxaan idin leeyahay magiciin wuu baaye sidan isu dhaama arrintani qole ceebtooday soo saartay nimanka la yidhaahda murtadiinta dabadhilifka gaala raaca yuhuud bay isugu wada dhaceen maantana dabadhilif ciraa ku soo biiray cirrana waxaan leeyahay insha allahu cimrigaagii baa soo gaabtay waayo qolyi hore waabay isyar maldihi jireenoo mardabay keeni jireen laakiin imaanla'aanta figtii ugu weynayd baad kaga boodday adugu cirrana waxaan leeyahay haddaanay wadaaddada kwaag joogaa ku gaalaysiin gaal weyn baa tahay oo bidaar leh cabdiwaaxid cali gemadiid baa ku saaray fatwadaa gaal weyn baa tahay inan gumeed nambar wan intaa waxaan u dhaafayaa gabay la yidhaahda yaahuur yaahuur yaahuurka haddaad garanaysaan marka waraabaha la isu geeya ka ugu saqajaansan baa yaahuur la yidhaah kuwaa cirre iyo gurguurta iyo muuse bixi iyo yaahuurku waa ka ooda jeexe geela dabada dhufta ee waxaraha maqasha docda ku xidhan goosta ee lafta gabowda iyo haragga gabowday haragga gaboobay meelaha waxa weeyaan qurdudumsada waa kay ku baxday baan is idhi waraabe laftiisana uma roona laf guri taalla uma roona indhowaydba gabay way yarayd inaan la yeedhaaye markay samad u soo yeelataad yulul dareentaaye yoog caar ku toox male sidaad aragta yaalaaye aloos yaab leh haraw ati baa lagu yaqaanaaye hadal yaar godlaan odhanayaa yuurna dheertaaye nin libaax yurquunto ka nool ama yaxaas qaatay bala waa yaqaanaa haddaan yabaq la doonayne maahmaahda yoolkaaga waa inay is yeeshaane yidi diiladaa lagu jabshaa yugul ka beentaaye nin yulquun ku lumay qiima way kala yahoomeene yurqud baa ku gooniyaa naflaan ku yururine yuhuuntiyo ka shuucaydhkayay ruux yaqiin xumeeye yaxyaxiyo xishood male ninkii iyow yablaasimaye yablasiya hunguri ruuxa waa lagula yaabaaye murtadiinta waa waxaa yacsubay ahdaya keene waa niman yaboosiga ku nool oon yaxyax ahayne waayay kunqadaa oon jiliya yeelka tegahayne yowmiidhan weyo faqrigu laabta kaga yaale yaqyaqsiyo xarago waa horay kala yugaaleene saakay yuhuud baannu nay wada yidhaahdeen ninkeeday wax yeeshaa mar dabo ama yugraartaaye yibil baa waraabi ku dhacayo fishalahaaye isagoo yakfaa huuradele dhiiggii kaga yaallo yaa huurkii waa ka bannaan sooya xoobsadae yaxdhaduu ku tiifiyo mudkiya yalamsigii waaye saaku yahab weyde iyo yarisku taamaaye yeleexiyo dabayl dhabaatay buu fula ka yoolaaye guulyelan yalxada keentayoo yaab lebaa timiye yoolaal ku waaliidnimiyo yurur weligaaye waa inay ku yaaciyo jihaad mar isla yeedhaaye
ararkuuma galaye haddaan hadafka sii gaarso gocashada dareenkii waxa gubaya laabtayda gasiinkii waxaan uga go'ay ongowska oga daayay gelindhaxa habeenkii waxa gamaa ii diiday ee aan la guumaysoobay baan go'aya kuu sheegi awowgay guray kuu gumaca leebsiiyey sayid maxamed uu gaasilee gawda kaba saaray geesiyaal gadoon jiray kuwii gowrac nooga jiiday gumaystaha gaalkuu dhaloon diinba garanaynin guul buu inoo keeni baan maanka gelin waaya gallaadiya afdheer iyo ninkii gaarrisaba qaatay gayigeenna oo xora ninkii dhab u kala gooyey ee garbaha naga duubay ee geedka nagu taagay guullaheen ninkaas beeniyee naarta geli doono guul buu inoo keeni baan maanka gelin waayey siyaasiga gamuunaha wato waa cirre iyo wixii la midoo inangumeeda siyaasiga gamuunaha wate ee shacabka gumaaday goodkaana laayey een ka tegin gabar iyo wiilba geyigaba ninkaa beeciyee dhab u gadanaayo dhaqankiiba ninkaa kaba go'ee gaala daba raacay guul buu inoo keeni baan maanka gelin waayey walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa qaar ka mid ah bulshada magaalada jilib la dhex maray mikrofoonka si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan aqoonsi beenaadka ay yuhuuddu siisay maamulka shahadala dirarka ah ee somalilan waa hagaag waxaan ku sugannahay fagaaraha macalaada caashiciirow ee magaalada jilib halkaas oo maanta isugu soo baxeen kumannaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah kuwaas oo si care leh uga hadlayo damicii gumaysiga yuhuudda runtii dadku waxa ay muujinayaan dareenkooda ku aadan carada ay u qabaan hadalka ka soo yeray gumaystaha yuhuudda iyo maamulkaasi ashaadala dirirka ah dhammaan dadka waxaa laga dareemayaa care aad u xooggan halkudhigyo fara badan oo ka tarjamaya naceebka loo qaba yuhuudda allah lacnaday ayaa runtii lagu arkayaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo gacanta ku wata runtii dareenka dadka lama soo koobi karo maanta halkaas ayaan ku sugannahay
waxaan joogaa garoonka macalin aadan cansheerow waxaan leenahay gaalada netanyahu iyo wixii limid ah abdiraxmaan ciro masiinkuweelana yuhuudda waxay doonayaan ee xaqaataana doonayaan xasan dalxarash wuxuu doonay baddana inuu bixiyo buubixiyey cirona wuxuu rabaa inuu ictiraafo yuhuudda yuhuudda waa cawaan waa la dagaaltamayna insha allah ma doonayaan soomaali inay maana ma doonayno haze ciilka haze mana daynin waa laynaynaa waa gubaynaa calankoodaa gubaynaa iyagana waa gubaynaa raayadda ilaahayna waa ka taagaynaa hargeysa iyo burco waa la dagaaltamayna ma joogayno mana hurdayno maalinta waxaa meeshaan u joognaa inaan yahuud aan ka hor imaansannahay yahuud dalkeena inagu imaato dalkeena ayaan kula dagaali doonaa insha allah rogo waxaan leenahay waddanka aad bixisay adiga ma lihid waa iskale islaamka iskale waana ka aarsanaynaa diigeena falastiinaad ka daadisay diiminaa kariim soomaaliya aan ku daadin doonaa dadkii idinka weynaa hadday idin duleeyeen dami kama ayaabina cunta idinka doorteen dunyaa la dhaafsay dugsigaad gelayseen dameerkuna ma yeeray halkay talada ku daysteen dab intay shadeen bay dalaq idinku siiyeen doox intay qodeen bay cid idinku daadsheen nin idin danqanayo idinkama dambeeyo haddaydan digtoon daad baa idin qaadiye dowladada kufaarta dacs idinkulayno naf dalkaaga doonays firaash looma daadshe dabkan shidiya dawadiina weeye dariiqdii rasuulkii dab ha ka baydhina waxaa ka mid ah dadka muslimiinta oo jilib yuhuudda uga bannaanbaxaya yuhuudda waxaan leeyahay inkastoo aan gabyaawacan ahayn ciilse igu gaaxiye garaacyada yuhuudda kuwii godobta noo geystay gaban iyo waayeel kuwaan gaar u kala soocin gacalkeenna falastiin kuwii gooni u gumaaday geyigeenna kii siinayo ugaal cad baa tahaye cirow gudub laguu seexiyo gowrac lagu saariye gunnimiyo waxaa doorateen gurigii shaydaane gudihii jaxiimiyo haddaad naarta gogol mooday gooyaha dalkeenniyo badduu guulla ina siiyey inaad gaalo ugu loogto waa habeen gudaye geyigeenna gaal uma oggolin gaban intuu noolye yuhuud gowrac naga filay inaan ku googoyn allahu akbar anigoo ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah ku nool degmada jilib halkaa waxaan farin ugu dirayaa aan murtad ciro een qaaqlihii cirro iyo intii gaal u kaba qaaday qurunkii yahuudiyi intii taraam u qidmaysay qur-aankii intii diiday qoolkii nebigeenna intii baybil qurux mooday iyo qodobo xaaraana gaalada qarmoon kale haddaan qoorta laga goynin qoomuluudnimada inoo soo wadaan bay shacabka qaadsiini qurun reer kufaar oo dhan waa inaan qarax ku laynaa anaga laanlaan ma naqaano soomaalilan ma naqaan jubbaland ma naqaan dhanaa dadka soomaaliyeed waxaan nahay dad muslimiina oo mujaahidiina walan tardaa canka alyahuud walannasaara xataa tattabica millatahum cirro waxaan leeyahay cirro habad waa inuu hootan yahay waa mid la hubaa bal inuu hanfalo waalan yuhuu hal garanaynin hortisdira wuxuu waaye ayuu haata raadinayaay halqabsiga qadaaddii warkaan laysku hubinaynin howlgebnimadiisiiyo hadaf xumaantiisa iyo markaad dhoorto hadalkiisa inuu duul habaar qabay ahaat hoosta ka ogaana waxaa laydinku yaqaanay dad wanaagsan oo aad diinu leh oo qiira islaamnimo aad u qaataa laydinku yaqaanay maxay tahay dullinimada hadda aad qaadateen ayadoo dunida dal walbuu iska rogayo dullinimada aan la ogolayno gaalida qurumtaba ay diideen inay dullinimo qaataan adinkoo muslimiina si aad u yeesheen inaad dullinimo qaadataan war isdaba qabta caanadaad todobadooda la qabtaaye waxaa qaadateen waa dulinimo dulinimona ma doonayno haddaanu nahay dadka soomaalida muslimiinta ah waa idin garab taagannahay khaasatan haddaanu nahay walaayaadka islaamka oo ay ka shaqeeyaan xarka shabaab mujaahidiin maanta alxamdulilah waxaanu haysanaa cudud milatari dhulka haysa dhiginina maanta xilli aan ka liidanay oo muslimiinta soomaaliya ay ahaayeen dad daciifa ayaan gumaysto fara badan iska dulqaadnay bal maanta ilaahay subxaana watacaala wuxuu hodan nagu siiyey waxaanu haysanaa geesiyaal aan marna gabanin insha allah guushana dhinacooda
marti sharaftii munaasabadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed insha allahu tacaalaa maanta waxaan isugu nimid inaan ka soo hor jeedno yahuudda ina waddankayna qayb ka mid ah qabsato maanta haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka shucuurteenna lama soo koobi karo aad baan u cadhaysan nahay waxaana u cadhaysannahay yahuud iyo wixii la halmaala iyo maraykan iyo gaal oo dhan mana aqbali doono dadka shacabka deggan ee gobollada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya deggan waxaan u sheegaynaa aadan oggolaanin annagana garabkiina ayaan joognaa murtad ciro ha aqbalina ka dhiidhiya dadka micnaha ee macnaa la xidhay ee culimmada ah ee odayaasha ah dhallinyarada ah nimankaas ku sabra ayaan leenahay nebi yuusuf ayaa la xidhay diintiina ayaa laydin xidhay waxaa laisku haystay guri baa layga dhacay iyo hereerkayga la dumiye iyo guurguurtaa i dhacay iyo bahashii bay ka soo sakamartay waxay joogtaa in yahuud maanta dalkeena soomaaliya lagu soo dhoweeyo annaga haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe anoo afkooda ku hadlayo yahuud ma aqbali doono waan diidnay
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka si la mid ah degmada jilib waxaa magaalada bulafulay ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee baay ka dhacay banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta yuhuuddu ay ku samaysay maamulka ashaadla dirarka ah ee somalilan haddaba fagaarahaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimaaudiinka wilaayaadka islaamiga ah
ikhwaanii fillaah yahuud dhibaatadii iyo walyeeladii lata ilaahaya qur-aan jeenoo ka kaafi iniguna maslahadan aan taliyaan ilaahayna iin sheegi ilaahay meeray laa ya'luunakum khabaalan walfasaad iyo dhibaato laari ilaahay masiinka aab weeleenga ilaahay yadhi maabka gaabiyaayaan balig wal kasto maslunlaka dhaba fadi yahuud ini anka gaabiyaana ilaahayna iin sheegi weliba ilaahay imaanay wadduu maa canidtum dhibkiin iyo jeeliyin dhig weli jeynaha jeelayan weliba ilaahay imaanay qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar ilaahay meli cugdudiyo iyo cadaawidiyo afkaba bannaanka taana ilaahay yaray laakiin wala laabta ka qaryayan ka wiinlig yahuud maslahayn in taliyaan ilaahayn in kuwarrami yahuud ini dowladniman in la fadaan barwaaqan in la fadaan jiritaankan aan fadaan ilaahayn inka sheekay dowlad ini iyo wanaag iyo kheer adduunyadu aan haayna haddii iyo dowlad taageero fadeen ama dowlad iyo aan kaalmayay fadeen dowladdii adduunyanka cadaalansanaayti nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ma hagardaamii laayen dowlad adduunyanka hoytanka sharaf badan dowladdii rasuulka haayt walkastiiska dayen taaliib iyo suubiyeen gaaliyaha kulmiyeen nimankii yahuuddaha anti baxeen maka seedeen iyo qureysho iyo khadafaan ha aruuriyeen dagaalkii axsaab yahuuda ka dambeeyt nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo suunsiyeen nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sihir kasuubiyan sihireen salawaatullaahi wasalaamuhu calayh nabi moxamed ini iqhtiyaalan askadayen ilaahay baari wahammuu bimaa lam yanaalu walyoondeerane hamiyenga ilaahayari mufasiriinta maylaynamay hamiyeene nabaga inii dilan sala allaahu calayhi wasalam sal marka aglaga se aan suuraysade umudna rasuulkan ha sihireen umud rasuulkan calayhi salaatu wasalaam sun hasiyeen umud rasuulkan ini dilan iska dayeen hataa walkalaska dhaaf markay naba walka dhiban waayeen salaanto ka dhiban jireen sala allaahu calayhi wasalam waidaa jaa'uuka xayowka bimaa lam yuxayika bihi illaahu ta ilaahay layu markay nabagan kooyanlakii salaan ilaahaynka salaangana ka salaamayeen assalaamu calayka baara jireen yahuud umud aaminsangu ini adduunyadu yoole ilaahayn abuuri shacbullaahi almukhtaar iniyo eyin wala koonkonka noolana addooman la eyin iyo aaminsanyiin se dadkaas maslahadan ka taliyana walaalayaal siin aqoonsani markii leeyin waddankaana qeybkamada gooyayaan aqli ma lihiiniya ilaahay aqlina sii subxaana wa tacaala maslahadana mataliyeen dadkaasayd allah mahadsan muslimiin naga dhigay jamacan iyo isu soo baxan diineed ee guud ahaan walaayaadka islaamiga laga cilaamiyey gaar ahaan walaayada bay aynu maanta joogno xarunta walaayada bulafulay ilaahay baan u mahadnaqaynaa isu soo baxa diineed waynu ku muujinayna shucuurkayna diineed gaalo guud ahaan sida ilaahay noo sheegay tabaaraka wa tacaala col iyo cadow bay noo yihiin guud ahaanna collaytan iyo cadaawa nagala dhexaysa allana wuxuu qur-aanka noogu sheegay jalla wacala inna alkaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiina gaaladu waxay idiin yihiin cadow cadaawadooduna waa caddahay buu yidhi allah jalla wacala guud ahaan gaalo marka laysu wada geeyo collaytanka iyo cadaawada ay noo qabaan tu muuqata weeye dunida muslimkana maanta ka muuqata gaar ahaan bariga afrika aynu hadda joogna ka muuqata si gaarana haddii la yidhaah collaytan iyo cadaawo yahuud iyo mushrikiin baa noogu dara maantana waxaa damac soo galay yahuud kana soo galay somalilan waa qayb ka mida soomaaliya murtadka cirro la yidhaah baa hunguri ka galay inuu yuhuud u gacangeliyo soomaaliya qayb ka mida soomaaliya dal muslima weeye dadkana muslimiin weeye daaka ka mida beled muslimiinta ka mida inay cadow cagaha soo dhigaan jihaadku waa caynoobaya oo farducin buu noqonayaa horena waxaa gaalo noogu marti sooray dowladda ridada ee federaalka loogu magacdaray iyo duwalka laanlaan la baxay oo nagu heendaaban si gaara haddana somalilan ayaa haddana noo marti soortay yahuud oo aad ogtihiin yahuud inay gacmaha dhiig ku sitaan oo ay waabi'iyaan filistiin cadaawada ay qabaanna tu muuqato ay tahay ayna u baaba yeelin ilmaha yaryarka ah iyo hooyooyinka qasfi arxan la'aana oo muddo saddex sano ah ay ka wadeen walaalaheen reer falastiin khaze ay ku wadeen dunida guud ahaanna ay maanta fiirsanaysay gaalada kufriga guud ahaan gaar ahaan dawaaqiitulcarab walcajam in maanta la wada daawanahayay wax ka badan toddobaatan kun oo muslimiin ah oo reer falastiin ah inna tanhaayo uu baaba'shay maantana uu leeyahy aqoonsi baan bixinahayaa ka yeeli mayna taa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala cadowga horarka ah dafcintiisana waajib bay nugu tah allah jalla wacalaa si gooniya yahuudda wuxuu noo sheegay xagga cadaawada ayaga inay noogu daraansho badan yihiin baa alla noo sheegay dadkii munaasabadaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee baay allahu akbar ilaahay subxaana wa tacaala horta marka koowaad yaan mahadyaana marwalba allihii dad muslimiina nooweelayna fahan sii cadowsho yaa mahanagaana mahadliin kooba korno saas oo kale may mahadlaha muslimiinta daranti cadowsho oo gorodeen helsho iyo cadowjo shaalgorodeen oo ku qiiradoo hayano geelka bannaankuhan iska bahaan magal iyo balaan lanyar iyo lanwiin dhatiyo جزاكم الله خيرا يا لنا oo diyaar aan wada ah inay gargaaraan musallafiinta muslimiinta walaaloosho ah caalamka oo dhan ka gumaysado hay gaar ahaan reer Falastiin haddana dadkii dhibaatada ka weeday Falastiin mudooyinkii fara badan ay geeka unuba hadda mayl ray geeska afro unu roogno wadankii yaro unu roogni hagudula unu wada arago hayno ku qeyroodeen oo wada gorodeen oo banaanku han iska bahan yaa mahad naga markii lamaad aan walaalayaal sidiisiin wada ogsantiin yahuud oo waddankii unu deganayni kan haay muslimiin adduunka meelba roogaan dhibaataha ka suubidi yaa maylaray isuyaa ha caga dhigatayaa maylaray liinka golol xaaroo haay sidiisiin daramo haytan tan hadigeeka bannaanka han iska banaytangeeda diididiya ku horkoyowsha inin raallanka ina unu ogolayn waanu unu ku fal celi doomno unu ku jawaabi doomno ini unu muujino yaa bannaanku un iska kakoyni walaalayaal yahuud may ballan kasta muslim ay ogyaa inay cadowtinimada inka daron ilaahay ba isu sheegi latay aayadda boorka ka oran si araw hay tan yeedan oo ka filan saas dartiya walaalayaal mayba kusii doranaha intaas haddii linki fahmna yahuud unu dadnimo baminin oqoonsan gaaladiyoha yahuudiahaytiya intay linki golol xaaro ay guri linka haagohay nimankaasaa mayan diyaaranaa magal ibilaan lanyar i lanwiin banaankunkan ilaahay in iska koynay inay unu dhammaanteen intii ruuxdungni jartu nabadgelyo oddankunka nolol inka ka koyna taas yaw inaynu muujino waana unu ku run sheegno taas sheegow jaa banaankunkan in iska koyna insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala antala saaradaana waana ka guulaysla doogna maylanaa dadka muslimiinta oo wadan gobolka haddii ka degoheen layi roogaan muslimiina ilaahay ku obsada nimankii oo haayeen haddii isin ha dhawaytaan haddii isin golol xaartaan haddii isin muujidaan inay isin wadda meeli gobolka hagadegan muujidaan ilaahay yaa khiyaantan rasuul jay muslimiinta khiyaamaytan garabshaa kubateen maalinta adduunyada aakhiri lindeer adduunyada caqab la kulmi doontaan ilaahay ku absadaada la siin lana walaalayaal runtii xaqiiqatan dadka muslimiinta hortantii buraargan wallanbaahanyu nimantan hadda la sheegahayo oo yahuudada leh oo nasaarta leh oo maarkamayo sababtiyo hambinaan baahayn waa dadkii onatay horey bilaahi subxaana wa tacaala aan aayan way dadkii eran way marka ina allaha faqiirun ilaahay faqiiru dadkii eri way dadkii eran way marka maybo ilaahay subxaana wa tacaala waa bakhiil way ilaahay gacantiisiirinta dadkii eran way afligaadiyoonay aaytan iyo marka mayba wilishoona ku ogaay runtii dadka muslimiinta iniyo ku buraaragaan walmeelika jarow ilaahay subxaana wa tacaala waan xaqiiqada marbaryadaahu mabsuudataani yunfiqu kayfa yashaa marka walaalayaal may kale ayni la fahmo dhambaahanyaah oo dadka muslimiinta ayni fahmaan lugfadayha dadka onatay marka may bua gaalaada runtii xaqiiqatan ansacayahayo anroorahaayo marka ictiraafka iyoonay ogoonsigan waalatay runtii eedanka farahan waa intii aan ka farana ka hor ya gaalada marka may bua alaqaadla waaldadeen ilaahay tagliway marka walan tardaa canka alyahuud walannasaara xataa tatabica millatahum iyo gaalada marka may buaha ardaydan ka ganacana runtii marka may bua ama diintii on qaadana runtii ogoonsana malan weeldhana ictiraafna malan weeldhana gaaladana runtii mataageerne walma ka darsan saasoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala may baadliyaaha walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum marka runtii yahuudada iyo nasaarta ma rumeeyaan maana saaxiibna mala nagadaayaan maana karhaala nagadaayaan ilaa lankii mabda'ayo iyo diintiyo iyo akhlaaqdiyo iyo dhaganjo oo faasidka ahoo baadilka ahoo barbaqaanka ahoo bidcida ahoo shirkiga ahoo kufriga eh lankigaada kaasba ka ganacayaan runtii inii la faham walmeelo ka jaru nimantaas oonay tali sheegahay gaaladaasi arday markaan gacan haadiyahayaan saaxiibka dhikadahaayaan garabka dhikadahaayaan eritunoo saaran fadahayaan biidnillaahi eridmunoo koraasa gaale horey aan diinni wali oo cadaawaaniin haytan ilaahi subxaana wa tacaala yaniin sheegi tan ilaahi subxaana wa tacaala leyway wadda kathiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada marti sharaftii munaasabadaasi lagu soo maamuusay islamarkaasina fagaaraha ka hadlay waxaa ka mid ahaa abwaan samakaab oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa nabiyina maxmedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacdu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يالمر كواد إلهي بقى مهدله مرك لبعض وحن مهدنقيا عد كستoo soo qaban qaabisay banaanbaxan muslimiinta ka soo qayb gashay ee dareenkooda ku muujinaya diidmada ay ku diidayaan dalka muslimiinta ee soomaaliyeed la kala goynayo ee yuhuuddu ku soo duushay hal qodob waxaan odhanayaa dadka reer somalilan ee yuhuuddu ay dhulkooda boobayso qodobna waxaan leeyahay soomaalida kale ee muslimiinta ah qodobna waxaan leeyahay murtadiinta gaalada soo hogaaminaya dadka waqooyiga soomaaliya ku nool ee muslimiinta ah waxaan u sheegayaa oo aan kula talinayaa inay qadiyaddaa ka waantoobaan oo ka joogaan waxaan u sheegayaa dadka yuhuud waa la yaqaannaa godobta ay ilaahay iyo ummaddiisaba ka qabaan godobtaa hadday idinla soo galaan oo aad aqbashaan oo aad soo dhowaysaan waxaa ogaataan godobtaa nimanka laga jaraya ee awoodda danan ee la layn karaya waa idinka nin kastoo godob yuhuudeed tabanaya ninka uu ka jaraya waa hargaysa iyo burco marka runta laga hadlo qodobkaa laga waantoobo haddaa moodaysaan inaad faa'iido gaadheen waxaan leeyahay adduunyada taasaa idin taalla aakhirana ilaahay hortiisa waxaad tegaysaan idinkoo yuhuudda la safan oo safka yuhuudda ku jira maanta yuhuud iyo muslimiin baa loo dagaalamayaa ninka maanta yuhuud taageera ee hargaysiya burco ku nool iyo ceergaawo waa nin yuhuudda la saftay maalintaa adag ilaahay hortiisna waxa uu la tegaya isagoo yuhuudda la safan qodobkaa waxaan u sheegayaa dadkaas waqooyi jooga oo aan leeyahay ka waantooba dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ee dhulkooda la boobayo wax kasta waa laydinku dayey si kasta waa laynoo gumeeyey waa kii walaalku hadda sheegay dhulkiinna shan baa loo jarjaray haddana waxaa loo sii jarjarayaa shan iyo toban haddaynaan maanta wax ka qaban berrito waxba lagama qaban karo mujaahidiinta garaba la siiyo alla iska taago nin kasta meeshuu joogo qorigiisa ha qaato mujaahidiintu waa diyaar alla diyaargaroo dadka soomaalidaan u sheegaya murtadiinta waxaan u sheegayaa colaaddu way inoo horraysay gaalaa raacdeen annana ilaahay baanu raacnay waa ninkay la godaa mucuurtoomayay xalay miyaan gibil madoomaaday ma dhulkay masiibadu degtaa midabkan ii yeelay maatada la kala iibsadiye ma hasta ii mowday ma masiirkii soomaalida meel xun ku arooray ma muraadkaa laga leeya aniga ii muuqdaae ma masheekhdubadkay dhasha maankii laga qaaday ma malcuun adiibaa ku laday moorkii herar waa leh ma macaankii diinta togdheer maanta laga waayey ma munaafiqii baa barbara moodharrada keenay ma mashruucii gaaladu waddaa maxasti loo dhiibay marsadii sanaagiya miyaa gacankii miinoobay mandabiyo miyaa awdalay cadowgu meelaystay dhunkaaliyo mariidiyo zumbay malab u haystaane ma mashxarada caawaan la garan miilka daba yaalla dhunkaaliyo mariidiyo sumbay malab u haystaane hamagaabiyeen uumiyo hamaarsa laga waaye meerqudhaadu oydaa walaal mawdku kaa dilaye nin walaalkii madalooti yahay murugaddayn waaye mid siyaasigaan leeyihiiye madaxdan shayddaane midna waa masheekhdii dalkiiyo macallimiintiiye midna waa shacbigan mawjadiyo moolka gu'aasqoobaye mid siyaasigaan leeyihiiye madaxdan shayddaane waa marag madoonana dulkii maalku gadateene milladiinni waxaad daabsateen ma laha maamuuse murtadnimadu waa gaaladaad magansanaysaane manhajkii rabbiguu soo dejiye muxamed noo keenay calayhi salaatu wasalaam inaad maanacdeen waanadkaad mactaburaacdeene mase waxaad tihiin gaaladaad daba mashaaxdeene idinkaa masiirkiinni goy magan ilaahaye waa siyaasiga idinkaa masiirkiinni goy magan ilaahaye wejigiinna madow baa ku yaal mirir sidiisiiye maskaxdiinna daxal baa qabsaday sida tan maartiiye sida malowga geedaa koraad midab xumaateene waa siyaasiga galada raaca weligiin malcuun gaalabaa daba maryaadaane dhadhamaa majuusiya kufriga uu midiidaane muslimiintii dunidoo dhan baad midab xumayseene malaa'igtu way idinnacdali maalin iyo layle ilaahay waxaad mudan tihiin idinma hiibsiiyee macalluusha aakhiro rabbiguu idinku maasheeye weligeed ciqaabaan la maqal idinku maasheeye weligeed ciqaabaan la maqal idinku maamuusye maxabbada yuhuuddaa rabtaan idinku muuneeye aakhiro maraykanka dega minanka wuu yaalle macaankii fardowsiya ka qada malabkii doocaane muqdishiyo hargaysaba ka taga waana malagteene maskaxdiinna eebbaan bariyey malax ka soo saariye mulkigiinna ruux laguma dhibo maanta dabadeede halla waa mashiikhdii dalkiiyo macallimiintii malkadiisa shiikhii gabaa malaha maamuuse ifka mooyi isna mooyi uunkiina wuu marin habowshaaye isna mooyi uunkiina wuu marin habowshaaye kii muuse diidee fircoon midigta siinaayey waxaa lagu matalay waad ogtiin magan ilaahaye mabda' iyo xaqana dhiig rag baa lagu masruuftaaye naftana lagama meermeerin karow mawdka geeridee waxba yaan la muunayn adduun ma laha maamuuse magaalada hargaysiya berbera marinkii boosaaso midhihii jannaa yimi ninkii muusan karayowe midhihii jannaa yimi ninkii muudsan karayowe imtixaanku wuu meerayaa sida malluugtiiye axmed baa naftii sawuma kalay mixankii waagiiye murtadkiisiyaad maalintii kibiirku maandoorshay qooqiisii waa kii la maray muqadasaadkiiye isagana rag baa mayayidhoo waydun maqasheene isagana rag baa mayayidhoo waydun maqasheene midna waa shacbigan mawjadiyo moolka kuwaas qoobay haddii ruuxa maabkii ka luma amase miisaanku inuu yahay majnuun waalan baa lagu macneeyaaye maaraha dadkii lagu akhriyay waa midhiga weyne haddii cadow midkii kula dhashiyo madiga kaa toogto maxastiyo carruurtiyo hadduu marasta kaa laayo adigana mindiya kuu situu kugu dulmeeraayo inaad dirir u meelaysatood midhidha mooyaane macquul maaha gaalka ah inaad maxabba siisaaye maahmaaha badan baa jiro oo waaba maqasheene guulaad maskuu qaatay baad madaxa saarteene dhibigii madoobaa ninkii madhiyey weeyaane dacwadii midhihii habardugaag malagtay weeyaane dacwadii midhihii habardugaag malagtay weeyaane weligood mardabo waxaan ahayn maba yaqaanaane waa khiyaamo muudaaga aarkuba hadduu kayn mugdiya joogo muudaaga aarkuba hadduu kayn mugdiya joogo mucuurtoonkaa ciilkaa hadduu miciyihii faydo inuu bahalku muusoonayay doqontu moodaaye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caaw waa naga intaas allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijkan aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhagaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فاعلا على بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا